barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efyemada geeska afrika iyo weliba caalamka dhan ood nagala socotaana bogga iyaga internetka ee v o a somali com
door wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaah bisha nofembar waa kow sannadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyaro si mutadawacnimo ah uga qayb qaadanaya dhismaha waddada isku xidha magaalooyinka gaalkacyo iyo weliba hobyo ee gobolka mudug ee soomaaliya
waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada dhan ee gobolka u dhalatay inta wax soo baratay iyo inta shaqala'aanta derbiyada la fadhisa waa waxaan ku leeyahay waxaan ka codsanaynaa inaad ka soo qayb qaadataan mashaariicda horumarineed sida mashruucan oo kaleeto gob
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyarada ka shaqaysa saxaafadda somalilan oo la siinayo tababaro la xidhiira anshaxa saxaafadda xilliga doorashada kaalmiyo heesaha ayaan iyaguna ka bannaan doonin barnaamijka dhallinyarada maanta heesaan idiu haynana waxaa ka mid ah
waa tahay heesaasi iyo kuwo kaleba waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka intuu socdo ciyaarihi ayaana ka marnayn balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan siddeed ruux ayaa ku dhimatay tiro intaas ka badan oo ay ku dhaawacmeen kadib markii uu nin waday gaari kuwa xamuulka ah uu jiirsiiyey dad ku dhex socday waddo aad u mashquul badan oo ku taalla magaalada new york ee waddanka maraykanka fiidkii xalay duqa magaalada new york bill de balasio ayaa ku tilmaamay weerarkani ficil argagixiso oo lagu bartilmaameysaday dad rayid ah oo aan waxba galabsanin waxaana guddoomiyaha gobolka new york andrew cumoisna ka hadlay dhacdadani uu sheegay inaysan jirin daliil muujinaysa in weerarkan uu qayb ka yahay weeraro ballaaran oo waddanka oo dhan ah boliiska ayaa sheegay in ninka baabuurka dadka ku dardarsiiyey new york uu ku qaylinayay allahu akbar markii uu ka soo degayay gaariga
madaxweynaha kuuriyada koonfureed munji in ayaa sheegtay in dalkeedu aanu weligii aqbalaynin kuuriyada waqooyi oo haysata hubka nukliyeerka iyadoo hadal ka jeedinaysay baarlamaanka dalkeeda ayaa ay madaxweyne muun sida oo kale ay ka soo horjeesatay fikirka odhanaya in dalkeedu sida oo kale uu yeesho hubkan waxaanay xustay in labada dalba ay raacaan islamarkaana ay dabaqaan cahdigii la gaadhay sannadkii kii ee ahaa inaan kuuriyooyinku hirgelin hubkan hadalkan madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ka hor imanaya dalabyo ka imanayay sharciyaqaano ka tirsan mucaaradka dalkaasi oo ahaa in dib loo raro ciidamada maraykanka iyo islamarkaana la hirgeliyo farsamada hubka nukliyeerka ee lagaga hortegayo islamarkaana lagaga hortago khatarta sii badanaysa ee hubka nukliyeerka ee dalka shuuciga ay dariska yihiin kuuriyada waqooyi
door wanaagsan halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhallinyarada gobolka mudug soomaaliya ayaa door laxaad lehee ka qaatay dhismaha jidka isku xidha magaalooyinka hobyo iyo gaalkacyo gobolka mudug jidkan oo hore caqabado dhanka isu socodka bulshadahi ay dadku kala kulmi jireen ayay dhallinyaradaasi uga qayb qaateen dhismihiisa si mutadawacnimo ah wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macan isxaaq ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhallinyaradan islamarkaana warbixintan nooga soo diray gaalkacyo qaar ka mid a dhallinyarada ku nool deegaanada mudug ayaa qayb muhiima ka qaatay dhismaha waddada xidhiidhisa gaalkacyo iyo hobyo oo kolkii hore gaadiidka xamuulka ee isticmaala waddada ay dhibaato xoogan ku qabeen dhismaha waddada oo muddo socotay ayaa hadda maraysa heer gabagaba ah hase ahaatee dhallinyarada ku howlan shaqada waddada ayaa dhigooda kale ugu baaqaya inay ka qayb qaataan dhammaystirka waddadaasi cabdinaafac waxa uu ka mid yahay dhalinta muddada ka shaqaynaysay dhismaha waddada ha yeeshee waxa uu dhallinyarada ugu yeerayaa ka qayb qaadashada dhismaha waddada oo muddo soo socotay waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada dhan ee gobolka u dhalatay inta wax soo baratay iyo inta shaqala-aanta derbiyada la fadhisa waa waxaan ku leeyahay waxaan ka codsanaynaa inaad ka soo qayb qaadataan mashaariicda horumarineed sida mashruucan oo kaleeto gob qof kasta oo awood ku jirto uu- haddii uu adeegsado wuxuu aqoon aqoonta u leeyahay ama uu isku dayo waxa laga shaqaynayo inuu inuu geesiisa ka qabsado waxaa hubaal ah inuu wax gobolka ku soo kordhin karo shaqadan odayaashu intii ay rabeen waa ay ka qabsadeen dadka da'da ah ee shaqada maamulka gacanta ku haya maalin kasta waxay nagu yidhaahdaan ka soo qayb qaata dhallinyaroy annaga kaalinteennu waxay tahay inaan soo buuxino garbahooda inkastoo dhismaha waddada xidhiidhisa gaalkacyo iyo hubyo ay tahay howl muddo socotay haddana hamiga dadku ay qabaan ayaa ah hirgelinta waddada in ay sahlayso maalgashi magaalo xeebeedka hobyo oo muddo lagu taamayay sidii looga hirgelin lahaa dekad macmal ah oo shixnado ganacsi lagala soo degi karo axmed aadan waa dhallinyarada shaqada gacanta ku haysa waxa uu ka sheekeynayaa hamiga dadku ay ka qabaan hobyo dhismaha waddadaasi kadib Ee, hobyo waxaa taga hoomeeyo iyo baabuur yaryar baa taga oo raaxa ayaa ho- hobyo yimaada waagi horena xitaa kumaysi riyo jira inay yimaadaan maanta marka ee, waxay u tahay macnaha fifaalo fiican ee, wixiina la dhihi jira waxbaa dhismaya dekad baa furmaysa waddaa la dhisaya maanta haddii waddadan gob ay dhisantay oo hobyo baabuur yar ay imaanayaan waxaa macnaha niyad u hayna inaan aamino in hobyo la dhisayo in hobyo soo socoto in howlo fiican ay socdaan ayaa loo hayaa Ee, sidaas la mid ah waxaan ee, ku darsanayaa baaqa cabdiraafiic ee, dhallinyarada magaalada joogta iyo dadka ee, dibadda jooga iyo dadka dibadda jooga qofkii xoog ku taageeri kara qofkii caqli ku taageeri kara qofkii hanti ku taageeri kara qof walba inuu taageero waddadaas si ay u dhammaystirmi lahayd ee, si geyga loo horumari lahaa waddada u dhexaysa gaalkacyo iyo hobyo ayaa dhereer ahaan lagu qiyaasaa laba boqol iyo lixdan kilomitir taa oo kolkii hore dhibaato xoogan ay ku qabeen gaadiidka iyo dadka isticmaala walow mararka qaar shilal ka dhaca waddada ay sababi jireen dhimasho iyo dhaawac ka dhasha gaadiidka oo ku rogmada bohlo waaweyn oo biyo fariisi ahaa kuwaa oo ka qodmay bartamaha waddada balse hadda waxaa yaraaday dhibaatadii gaadiidka ay kala kulmi jireen safarka dheer ee waddadaasi cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wacan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaana mar kale idin leenahay meel kastaa joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington guud ahaanba gobollada somalilanna waxaa ka socda ololaha doorashada madaxtooyada oo lagu wada inay ka qabsoonto bartamaha bisha noofembar waxaana ololaha qaybtooda ka qaadanaya warbaahinta kala duwan iyaga oo wararka iyo barnaamijyada u tabinaya bulshada xilliga uu ololuhu socdo ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja ayaa suxufiyiinta siinaya tababar la xidhiidha anshaxa wanaagsan ee xilliga doorashada wariyaha v o ed ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa tababarka ka waraysay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja maxamuud cabdijaamac xuuto haashim saad la socoto een warbaahinta waxaa aada ugu soo badanaya een dhalinyaro aada u fara badan oo wiilaliyo gabdhaba leh marka ujeedada tababarkan maanta aanu dhalinyarada warbaahinta ku jirta ee gobolka awda lagu qabanay waxa weeyaan maadaama oo doorasho lagu jiro wakhti xasaasiya runtii la gelayo qaabka tabinta dhalinyaradaasi ay u tabinayso sidii loo wanaajin lahaa ee loo tayeyn lahaa maadaama aanay hore u helin tababaro ku filan bay arrintan ahayd waxaanu ku tababaraynay xeerka anshaxa saxaafadda doorashada oo ay warbaahinta iyo komishinka doorashooyinka runtii muddaba ka wada shaqaynayeen kaasoo ah ka lagu dhaqi doono saxaafadda somalilan marka maanta gobolka awdal baanu ka bilownay gobolka sool iyo gobolka sanaagna isla maanta ka bilaabmeen een gobolka saaxil iyo gobolka togdheer baanu iyana britol iyo saa dambe ka qaban doonaa marka waxaan ugu talagalay guud ahaan dhalinyarada saxaafadda ku jirta in aanu ku wacyigelinno qaabka uga warami lahaayeen doorashooyinka iyo qaabka ay xisbiyada dhex ugu noqon lahaayeen iyo runtii qaabka ay u bad badqabkooga iyo eh, nabadgelyadooda iyo amnigooda runtii eh, ay u wanaajin lahaayeen ma isleedahay tababarkan iminka aad qabanaysaan wakhtigeygii dib baa lagula dhacay waxaa wanaagsanayd wakhtigan wakhti ka horeysa oo ahayd ololaha hortii in la bilaabo tababarkan oo kale
runtii maadaama iminka ololihii bartankiisa lagu jiro ha saasay ahayd laakiin duruufo koley badan baa sababay in wakhtigan ay soo gaadho iminkana wakhtiba hadhi marka waxaan ugu talagalay maadaama fursad hore lumtay muddada hadhe runtii in looga faa'iideeyo dhallinyaradaasi maadaamay soo baxeen runtii iminka inta ololu socday runtii in ay la kala safan yihiin qaar badan oo ka mida qaar badan oo ka mida baraha bulshada si qaldan u isticmaalayaan warbaahintii ay gacanta ku hayeen in intaa la dabaqabateeyo intii laga karaya laga gaadho horena runtii sooj tababara way u qabatay gobolada qaarkood way uga soo qabatay kanna waa sidii aan usii xoojin lahayn maadaama oo runtii ololihii socdo ololihii xaasaasi marayo oo uu waayihiisa leeyahay runtii in saxaafaddu ay ka korto eedaha loo jeedinayo islamarkaana bulshada ay barto xaqa ay doorashada u leeyihiin iyo qaabkii u codayn lahaayeen weeyaan ujeedadu dabcan ha waa la odhan karaa wakhti waxaa lagu jira adag komishinka doorashooyinka oo mas-uuliyadda inta badan hayaa howlo badan baa taagan dabcan waanu ku ammaanaynaa in wakhti badan ay siiyeen muhiimadii doorashadu ay lahayd inay awoodda saaraan intii kalena soolj ahaan iyo komishin ahaan waanu ka wada shaqaynaynay runtii guddi anshax baa la sameeyey oo heer qarana guddidaasa xeerkan anshaxa ku ilaalin doonta saxaafadda iyo dhallinyarada saxaafaddaba si markaasi ay u soo baxdo natiijo fiican waxaan ugu talagalnay soolj ahaan in aanu dhallinyarada si aanay dembiye ugu gelin wakhtiga doorashada hay-adaha warbaahinta ay gacanta ku hayaan kuwa ay gaarka u leeyihin iyo kuwa ay ka shaqeeyaanba in aanu barno xeerkan anshaxa ee lagu xukumaya ama lagu ilaalinaya waxuu yahay ma is leedahay haddii ay dhallinyarada ka shaqayso warbaahintu ay xadgudub sameeyaan qolyaha loo xil saaray anshaxa saxaafadda iyo ilaalinta xeerkan tallaabo ayay ka qaadi doonaan ma is leedahay waxaa la sameeyey komishinka doorashooyinka iyo hay-adaha warbaahintu sameeyeen iyo wasaaradda warfaafintuba waa laba guddi guddi farsamo oo technicalah oo wixii warbaahinta dalka ka baxayo oo dhan ururin doonta xogta dhaato loo sameeyey iyo qalab loo rakibay xarunta soolja ay guddidaasi ku shaqayn doontaa sooljaana maamulaysa arrinta kale waxa way guddidan heer qanaashaxa guddida heer qanaashaxa waxay ka shidaal qaadan doonaan dhaatada iyo xogtaa ay soolja urunayso iyagaana komishinka u gudbin doona wixii xoga ama wixii qaladaada ama wixii wanaagsan ee saxaafadda somalilan tabisay marka waa laba kooxood oo wada shaqaynaya oo ay la shaqaynayaan komishinkii doorashooyinka iyo ururada saxaafadda somalilan iyo wasaaradda warfaafintuba oo guddidaa lafteeda xubnaha lasoo magacaabay toddobadaa ku leh saami ay matalaya hay-adaha soo magacaabay gruubkan kalena heer qaranna xarunta sooljuun bay ku shaqayn doonaan iminkay howlgaleen howlahoodiina si fiican bay wataan waxaan filaya haddii la yidhaahdo in wixii qaladaada iyo wixii wanaagaba iyaga xaggooda ay ka iman doonto maadaama mas-uuliyadda inta badan iyaga la saaray oo xeerkan anshaxe la sameeyey uu iyaga saaray wariyaal dhallinyaro ayaa jira oo aan iyagu ka soo qayb qaadan doorashooyinkii hore aan joogin oo iminka wariyaal kuwaas oo kale way ku cusub yihiin tabinta doorashooyinka sideed waxaa ugu sheegaysaan dhallinyarada noocaasa ee ku cusub ee iminka looga baqayo inay ku milmaan siyaasadda axsaabta ku tartamaysa doorashada somalilan mas-uuliyaduhu way kala duwan yihiin waana kala baaxad yihiin runtii dhallinyarada cusub iminka dee saaxadda soo gashay warbaahinta mas-uuliyad lamida mas-uuliyadda kuwa kale saaran baa saaran laakiin waxaa loo baahan yahay hay-adaha warbaahinta dad kale iyo dadka mas-uuliyiinta ee editarisu ay ka mid yihiin in howlaha siday u kala sareeyaan ugu kala diraan warbaahinta ama wariyayaasha waaye aragka u ah tababarada hore qaatay kuwa iminkana runtii kusoo kordhay dhallinyarada badanna la baro tababarada ay ka faa'iidaystaan hay-adaha warbaahinta dadka lehna ay tababarada ay soolja samayso runtii ay u soo diraan soolja ahaana runtii tababarkoo keliyata kuma dayno waxaan wadnaa fariimo toos ayaanu maalin walba moobilada dhammaan suxufiyiinta somalilan o dhan ugu darnaa xeerka anshaxa si maalin walba qodob ka mida qodobadaas xeerka ku sugan ama ku qoran ee lagu maamulayo saxafiyiinta ay ula socdaan oo ay ugu camal falaan sidoo kale waxaanu runtii u samaynay inaan iimayladooda ugu darna xeerka anshaxa dhammaan suxufiyiinta somalilan joogoo dhan waxaan ku wacniyi lahaa marka waan ku wacyigelin lahaa in dhammaan suxufiyiintu fariimaha iyo xogaha ay heleen ka faa'iidaystaan oo ay maalin walba waxay qabanayaan ku saleeyaan warbaahinta iyada lafteeda ku cusub wadanka ee aan hore u tabin jirin doorashooyinkii ka dhici jiray somalilan maxaad ugu baaqi lahayd maxaad se usoo jeedin lahayd runtii sidaa ay saxaafiyiinta dhallinyarada usoo badanayaan bay hay-adii warbaahintana usoo badanayaan in runtii ay ka faa'iidaystaan xeerkaa anshaxa oo ay dabaqaan sidoo kale aqoonta saxaafadda in ay dabaqaan oo xeerka saxaafadda ayaa guud ahaan ka hadlaya sida ay u shaqaynayaan inay kaana akhriyaan maadaama uu jiro uu dhaqangelyahay sidoo kalena in iyaga laftoodu ay talooyin weydiiyaan soojo oo kale oo ay wixii xoga ama wixii dhaatay macluumaadee hore doorashooyinkii ka dhacay sidii loo kafargaran jiray ama siday warbaahintu uga gudbin jirta warbixinaha runtii inay ka faa'idaystaan oo waayo aragnimada ay doontaan si qaladaadka ay geli doonaan hay-adahaasi cusubi ay meesha uga baxdo maxamuud cabdi jaamac gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja oo aan ka waraysananay tababaro ay u qabanayeen dhallinyarada ka howlgasha warbaahinta gobolada somalilan gaar ahaan gobolka awdal magaalada boorama xaashim sheekh cumar good v o e boorama aad iyo aad buu umahadsan yahay haashim dhegaystayaal dhinacii heesaha bal aynu ku yara nasanno heesta ergo iyo fanaanada saara ilays
ubadka sida loo korshe afya dhaqan loo baraa jacaylkaas ruubsan iyo wanaag lagu ababiya ubadka sida loo korshe afya dhaqan loo baraa jacaylkaas ruubsan iyo wanaag lagu ababiya dhammaanay saamina ayaha cashaqa kasbada aballa waxaa loo galaa adduunyada ruux ku jecel dhammaanay saamina ayaha cashaqa kasbada aballa waxaa loo galaa adduunyada ruux ku jecel ergeda waxaa loo galaa arrinkad wayeelu tahay waxaad ka shakii ogba runtii ori loo noqdaa ergeda waxaa loo galaa arrinkad wayeelu tahay waxaad ka shakii ogba runtii ori loo noqdaa inana matiyo beriba jacaylkanu waa ogbaad sidii ubax nuuraybu nafta ashqana hargasho maniyo maniyo maniyo maniyo walaysudgoon maniyo maniyo maniyo maniyo walaysudgoon inana matiyo beriba jacaylkanu waa ogbaad sidii ubax nuuraybu nafta ashqana hargasho maniyo maniyo maniyo maniyo walaysudgoon maniyo maniyo maniyo maniyo walaysudgoon inaan ku oomanahay dhibkana keligaa ku rabo asaga kaa calmaday xabiibi adba waad og tahay inaan ku oomanahay dhibkana keligaa ku rabo asaga kaa calmaday xabiibi adba waad og tahay qalbigu inuu oyayo indha naxariisba tahay ilmaday ku daadiyaan ilila noqdeen la soco qalbigu inuu oyayo indha naxariisba tahay ilmada ku daadiyaan ilila noqdeen la soco
jacaylkeennu waa ogbaada sidii ubax nuuray buu nafta ashqaraargasho maniyo maniyo waxaan filayaa dhegeystayaal inaad si weyn uga wada hesheen codka fanaanada sahraylays iyo weliba heesta ergo haddaan dhegeystayaala dhinacii heesahaynu intaasi kaga soo gudubno aynu markana eegno dhinaca iyo weliba ciyaarihii iyo weliba maxamuud usmaan maxamuud mascade dhegeysa aboon
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka champions league ee qaaradda yurub oo habeenkii xalay ahaa kulamo adag ay kooxu iskaga hor yimaadeen gruubka ee haddii aan ku hormaro baysel ayaa soo dhoweysay kooxda c s k moscow laba iyo hal ayaana kooxda kubadda cagta ee baysel lagaga badiyey manchester united oo ku ciyaaraysa garoonkeeda old traford ee magaalada manchester waxay labii eber ku dhufatay kooxda banfica walow manchester united ay rigoore iska cuntay qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii ciyaaryahan marsiyal uu rigooradaasi khasaariyey markay ciyaartu socotay shan iyo toban daqiiqo oo keliya gruubka b waxaa iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee celtig iyo bayer munikh bayer munikh ayaa ka soo tagtay weeraryahanka ay ku duusho ee levandowski ka hor intii aanay kulankan imaanin waxaana weeraryahankaasi sababta ay uga soo tagtay ay ku tilmaantay inuu dhaawac soo gaaray sidoo kalena waxay u arkayeen kooxda celtig inay tahay mid aanay u baahnayn levandowski inay garoonka soo geliyaan hase yeeshee dirqi ayay ku baxsatay bayer munikh oo ciyaarta labiiyo hal ayaa guusha ku raacday waxaana goolka guusha u saxiixay ciyaaryahan havier martines oo isagu dabcan noqday ninka saddexda dhibcood uga soo dhalaaliyey kooxda celtic kooxda kubadda cagta ee b s g oo isla gruubkaasi b ay ku wada jiraan bayer munikh ayaa gurigeeda waxay ku soo dhoweysay anderleq b s g ayaa weli waxay muujinaysaa awooddeeda kubadeed waxayna kooxaha kale ee kubadda cagta ee qaaradda yurub haatan tusaysaa murqaheeda kubadda cagta oo maalinba maalinta ka dambaysa lasii kala baxayso shan gool iyo waxba ayay ku dharbaxday kooxda anderleq ciyaaryahan difaac oo aan laga filaynin goolashaa badidood inuu dhalin karo ayaa shantaasi gool saddex ka mida saxiixay ciyaaryahankan la yidhaahdo kurzawa una dhashay qaranka faransiiska ayaa isagu haatiri shabaqa la helay sidaasina kooxda kubadda cagta ee b s g saddex dhibcood ayay ku qaadatay gruubka c ayaa ciyaar la yaab lihi ka dhacday kadib markii kooxda atletica madrid oo weliba gurigeeda magaalada madrid ku ciyaaraysa ay bareeja gelisay kooxda karabak f k oo markii ugu horreysay kooxdaasi ay sanadkan kasoo qayb gasho ciyaaraha champions leaga hase yeeshee magaalada roma garoonka olombic stadium ayay ku ciyaarto kooxda roma ayna la wadaagto lazio ayaa kulan xiise badani ka dhacay kadib markii kooxda kubadda cagta ee chelsea uu hogaamiyo macalinka talyaaniga u dhashay ee conti ay halkaasi isku haleeleen macallin cooti waa kulankii ugu horreeyey uu talyaaniga tago taniyu siduu u qabtay kooxda kubadda cagta ee chelsea saddex gool iyo waxba ayaa lagu suldaaray kooxdiisa chelsea waxaana ciyaaryahan al-sharaawi uu goolashaasi dhaliyey laba ka mida gruubka d olombiakos ayaa waxa ay bareeja eber iyo ebera ku celisay kooxda kubadda cagta ee barcelona oo labada kooxood waxba kalama aanay dhalin sports lisbon oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxa ay bareejo hal iyo hala ku qabatay kooxda kubadda cagta yuventus dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade aad buu umahadsan yahay dhegaystayaal ciyaarihii ayuu nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a dhinacii heesaha mar kaleynu ku laabano fanaanka fu'aad cumar heesta hablaha iyagu waa xiriir
xasarad weligoodi ka talin horweeyaan lagu baxsado xilkooda mabaylashaagobweeyaan xididka iyo xigakaba dhawrato xasarad weligoodi ka talin xorweeyaan lagu baxsado xilkooda mabaylashaa intishaar u haygajiyo xumaha waynecebi sharafka way xeeriyaan xarago waa lagu yaqaan gudaha dhaqanka iyo xeerkay weligood ayaan xulkii weeyaan naqlaha intijar u haydatiyo xumaha wayna cabihiin sharafta way xeeriyaan xarago waa lagu yaqaan xuduudaha dhaqanka iyo xeerkay weligood hayaan xulkii weeyaan naflaha halal baa lagu korsho iyagu hablahayagu waa xariir hablahayagu waa xariir halal baa lagu korjo xurma lagu abaabiyo halalba lagu korjo xurma lagu abaabiyo rishwaba lagu habo iyagu hablahayagu waa xariir hablahayagu waa xariir
xalaal baa lagu korsho xurmaa lagu ababiyo hablahayagu waa xariir dhegaystayaal heestaas iyo weliba codkiisii faad cumar yare waxa ay gebagaba u tahay idaacaddaeeda duurname barnaamijka dhallinyarada maanta isu wada jira halkan idinka soo tebinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo dhammaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo
laxanshaha shaqo quruxda xidiga cirko xasaday nuurkiitayaha ilaa xiribaha la baxay fadkale xoodaamiyo bugaca daxashaa shaqo neeca waxaadan daynaysaa xagga bari kaga timo hubbiga la wadagtayo caalul xaalan iyo farax adduunyadu ku xasishaa xaqiiqdii lagu masalaa malawawa xuural cayn neeca waxaadan daynaysaa xagga bari kaga timo hubbiga la wadagtayo caalul xaalan iyo farax adduunyadu ku xasisha xaqiiqdii lagu masalaa malawawa xuural cayn xalal baa lagu korsho hurma lagu abaabiyo xalal baa lagu korsho rishwaba lagu habo hablahayagu iyagu hablahayagu waa xariir hablahayagu waa xariir xalalba lagu korsho xubba lagu amaabiyo xalalba lagu korsho xurma lagu abaabiyo xishoodba lagu habo hablahayagu iyagu hablahayagu